بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دقون سيال همين فيلم والبايس روكدنغا ولبا وذو سنقلا همين فيلم قد والا برامج شكرون كورسن وهمين والبايس كبرتا إذا عد ورسن بقاردة تنبيدبو سيال همين ما خميسا قلا يتو تارك دي كيدن تلواتي وستيدة بالأكتوبر نموذ كون يوتمي سغالكا ودبادة شرقتيسا برامج شكرون كورسن ونموذ أخيارا سنكاي ولبا كمدها wasaaradda hanraati iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka koonfurta bada ee soomaaliya oo iyo ukaanadaasa hidoon ta badan ku shaqeeya oo arrimaha hanraabta iyo weliba yageega tababaran qobatay qaar kumid ee hanraabta ku nool magaalada tambaydhabo kaasi oo keedinay sidii hanraabta ku nool deegaanada koonfurka bee soomaaliya iyo un qayb qaadan lahayn siyaasadda haddaba barnaamijka umay saactun shane qaabseena wejahid wasaaradda iyo saasoo kale haydo lokaalada uu barnaamijka sinkaay akhyaaraya saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nabada hadiileel weliba ku mid ahaa xildhibaanada golaha shacabka ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyo geega kulunku helada magaalada muqdisho haddaba maylun ku hadalay kulankaasaya ciddii soomaaliya ka tilmaanta musuq maasuqa weliba uuna jeedi doonay maxkamadda sare ee dalka sidaasna weliba eraya wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya haddaba may kuweeda mayna saacdunsheeni hadalkaasi akhyaaraya barnaamijka sinkaaya taasoo kale qodobada barnaamijka kulunku warsan oo namudaha dilaar weliba ku mid ahaa wasiirka wasaaradda walbarashada ee xukuumadda federaalka soomaaliya cabdulaahi goda bare iyo weliba golaha shacabka ka hor akhriyaya heerka cahdiga kun sagaal boqol montanya fati ilaalyawka hanta dhaqameedka ee soomaaliyadda guddigii farsamada ee dhowaan yaha magdhowti wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyo weliba yoona geega deerana magaalada dhuusmareebe xarunta maamulka galmudugga haddaba inta ku dambeeya khilaafka indhehaya calisunniya saasoo kale dowladda dhexe oo ku dhaliday guddigaasaya qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka kulanku warsanna oo namadan siinkahaya barnaamijka kuliba saaray waan siinidara sii doona dhegeystayaalla anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada madawdeerta waliba ay maamul doona saaxiibkayga cabdinaasir axmed mayow markale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhugunsyaalla mar kale weliba ahwada singalaha miinfaylan idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo nadaretan barnaamijka kulanku warsan weliba hasaaray waan sirdarasi doone anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka wasaaradda hanraabtay oo xuquuqul insaanka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo iyo ukaaladaas haydo eena c r d iyo sasokal f c a iyo weliba iyo kulun iyo ku qabatay magaalada tanbaydhabo kaasi oo lunku hadalay sidii hanraabto ku noola deegaanada koonfur galbeed soomaaliya un qayb qaadan lahayn siyaasadda islamarkaasna su'aalo laku weydiaya guddoomiyaha degmada bardaale iyo sasokal guddoomiyaha ururka dhallinyarada ee gobolka bay guddoomiyaha hanraabta ee gobolka bay iyo saasoo kale guddoomiye ku-hogeenka amniga iyo arrimaha siyaasadda ee degmada tanbaydhabo haddaba guddoomiyaha degmada bardaale ee gobolka baay oo mar su-aalo la weydiiyey oo baahida degmada bardaale oo laku weydiiyey iyo weliba usuu ku jawaabay baahida degmada bardaale kureedna weliba meelisay ku hadalaase marwe muraayo ee guddoomiyaha ururka hanraabta ee gobolka baay oo iyana ka hadalaasa dhinagiyo hanraabta sidiiyo un qayb qaado koranka siyaasadda eedeedag mahadsantin horta bardaale silansiin sheegi muddo soddon sane yaa degmaata maamulo badanaa hasbedeli waktigii aniga baaje lamaada guddoomiye kana waktigaan around ko guddoomiye ku ahay weli hooga saaranay amniga nasiibka imanagana in ana maamulka koonfur galbeed waktigii kooyay oo howlbilaaway ana calafkii a ku dhamaadana oo bedeli wareeg dheer kubacda muddata dhowr bilood ee guddoomiye ku ahaa weli hooga saarahayna markaa maadaama doorasho hubdhiyadii berdaal weli kumid ataa degmooyinka hata lamaa degmo oo xudur iyo iyo iyo iyo berdaala meelaha golaha deegaanka koonfur galbeed hata kowlika suubi waana doorasho ka kooyan guddoomiyaje saasmadi ata waliha ka daranay horto dhinig bilaanta un eedaas qadariyaan golaha deegaanka labaatan kowta weli ka jarta lama gabrood oo haddee warmarsiin ogolaa inaan hoogle haka saari in bilaanta lama lamaad bilaam hoogla hooga lahaka saari magali siima kuwarkakan duuliyo siinkeey anoo magal kamadaas ka tirsan laakiin bilaanta aan heliyo warta weli hooga saari inaan lama gabrood golaha deegaanka ka dar insha allahu ta shaqo kasta waanta gobdahayna bilaanta hormuudniga waana xisaabtagnay hobba dawladda iyo maamul kasta bilaantalka darolka badi wiilkun khilaaf iyo yaraade hatiba labaatan kowta madi isgalna lamaas gabdhoodan xalli oo aan iska qayl diniga waxbarashada maadaama hata aan dhowr bilood hata guddoomiye ahaa weli hooga saaray in iska wax u qabso jiditeeda berdaala la suubiyo master bale un leegelina lagna hata dhaqaali ninka sii hayna weli hata wadne berdaala dhinaca waxbarashada safarku hata inta kooy ikii ku horreeyey biqayla dhaama haayay berdaalo oo degmee wali intullan waaye wali haysada koy ha ku ogaaw hogda dawladda iyo hay-ad iyo lanka shaksiyadan haysada berdaalo ha ku ogaa wata safarkeeday kow ku haaya siinka ogdan samaan arab inta ka galni qayla dhaangna badanna suubiyay in hay-ado meel inka weera ti iskoolnin dhisi korta iskool hoose dhaxa si ay hata waraataan la yeelo ma dadka dhowla ogyihin laakiin hata wali hooga saaran in waxbarashada caafimaadka iyo dib u dhiska la socotaan berdaala degmooyinkii inka damboysa iyo ti iyo sagaalka la magacaabi hayti xarumoogii bulshada linka adeegaymaleh si degmanimadii xaqiijina qayldhaantaan suubiyo wasaaradan insaana male wasaaradda qaabti arrimaha diinta saadi walaa ku qobi karto berdaala wal oo ballan qaadi waxbarashada saasaatow wasaaradda caafimaadka hata isbataalko yar oo kumeel gaarhaan lc hayo hataya ya ya maarde dadna angaati waana shaqaalo ka bilaawahay hayada qadar daajir qadar hajarati iyaana isbitaal oo ilaa konton mitir haato ay hadhaga ayaa ayaa dhulshaha ka wareejin shamigar insha allahu sin isbitaal weyn oo hooyada dhalaanka in kasuubi wasaaradda waxbarasho wali oo ballan qaatay in madarase ilaa dugsi sare in suubi aas dhulshahay aan dhulmo waayo sin level shaneen maadaama muddadii gaabanayti oo aan hata xilkahay wali hooga saaray wasaarad kasta dhinaca biyo hata bisiim ku warqabtaan deegaankaas tumi koow ceelo ka taala ilaa gelgel ku hata dugan barda hoos koosa wasaaradda macdin biyahana in ceelo taasil in deeca tira wal wala baa wala intu roo ku midata bardaala maqarsan wala ku jirna wal ogi maan isfaaliya ee wala ayatan yaalana wal ogi laakiin wali hooga saarahayna oo hata ka maamulhaan in bardaala wal kasta oo xaquuqda dawladda kulahayti una ku helna waana hamiige anjeeda hataba wali haku bahashir oo saasa lagu hadalaay berdaal wali lataa elabor elaborka walina ina xujaaya madi roor kasta una suubini walina ina xujaaya elaborkaas amiso madegin ku fikirni inti fursad beer dareefani ani guddoomiyaha gobolka iyo talani wali hata qaabahaay qaadahaaya baarla fuuleed in amison dhatiaan elaborka suubiyo fadahaay si lunku faa-idaysiyo fursadda hata taala amazon berdaal geesko ku deganta elborkuna geesko lan kasto hay kasto meel kasto nusaan wala amazon deganta ma ni um yelma amar saar karo war jidku furi ani ba ta jidki leeyahay qoyatan diyaar ma raw ara wali koy tumisiyad gudoomi degma madil ku reeba baraaw ibura ka tumil gudoomi degma shami garad wasaaradda arrimaha guud antin goorti halkii gudoomiye jidka amar yahay ani golay deegaan geldaas wala ara war jidku la wata farsaka koy hay amni lanki wal hay berdaal ani jeey walina haysad mooshiin intaas qayldaan badan lasin ku faa'iideysan dadka reer berdaala ku jeeda meelna noo haysad gordo waan laakiin haddii weliba saarahan hob el borban in hirfadi in amsan dhatiye iska wax u qabso asxaab badan wasaaradda iyo dadkii reer berdaala iska wax u qabso el bor tan ka suubiyo fadahay amsan dhatiye si sharuud bilin ku el berdaala amsan amsan el bor shi degaya maya aan ngarnay ha ngara waa to degaya ka degan roo tusuubiya oo bilaa waan arki doonta waan isku faaliyo ma een waqtigi oo neeraa intu roon wali kala hooga saarnay amniga een adduunyada amniga aan kuwi nimantu islaanka ngaana diin laawayaalka araawu haka duulen lam isku reebo maalan kala een een mantaha diraa marka insha Allah wala su'aale wala dhaliilana wala in sheego dadka birtaala ku jeedo araan roog wala kale laakiin roor manayar lan roori sidaas hor istaawiya una tar horahayna dhaliilaan wali gabeed dadka shacabka una muraayana wala fiirsahay wala ka qaldan wala in sheega wala ka toosan laakiin wali ogaasana in birdaala horumar shay un unsurugna meeli ka dambaytiin marahayta insha Allah ta'ala een sanadka cusub dhatoon badan isbedel ku dhii doonaa sidoo kale isbedel badan ku dhii een marka deenu doomi korda wala duuyan dhaafina insha Allah
walaag balaan atamay la raay wala sky me laakiin way la fadeeyeen walaa una noo reebi een antan may raay een dawladda koonfur galbeed agaasimayaal la ta halaga agaasim oo gabadha jirtay waay agaasimayaal may noo reebi ko ee may kala jare may raay hataa xaafado oo meelato manka xaafado hal gabar gadoomiye ma jirto way noo reebay madi una dibinaskanagana una kaalmo layd anama unuba mad may raayse hooga kii kay dadantida ma ka foofna wayna sin faday sidii mare consolku nool ku kala lahayni een kan hadda la dhiso ayo bay mase may raayse shabeellada hoose anta dhiman may raayse degmooyinka sidii un consolku ku kala lahayni in lagu hadalo ee tan jidka may raayse way bantaale amniga ciidamada antaale taas iyo may raay madax sare intaale way oslaan in dhibaatada hayto geeg un meel maraan online in email raayse maadaama ilmo ama soo inaan in rogdo way ku oslaan dawladda may raayse ee maamul goboleedka koonfur galbeed iyo tan federaalka ba in jidadkan la furo ku oslaan horna sheegnay hadana sheegan laakiin muhiimadda way buaha gabdho walaal sanbari shalay meel raayse in aadiin wala sanbarti aalkin wala sanbari si magalin dalal sin dali waa magal ku xil baatin waan ku naxris baatin waana may raayse ku nabad baatin magalka meel raayse barnaamijyo badan ka kae raalaaba magalo barnaamijyo badan ka kae way ka kae se gabirto hooslinka dhake magala ka kae se walin dile ise lin arse ka kae laakin unu lin meetaas se walin barde ise walin qobse kaana iyada wenka macnagay mayray c r d meel raayse markasta gabdho kulanka gobdaas iyo wasaaradda haweenka oo wasaarada badan marnay walbadan ha shaqeyni sida wasaaraddan geeka meel raayse haweenka iyo aqoon insaanka maraa gabdhoon iska jidaaso wasaaradoy kala mahayn haddii cadaaladda laku hadalo yeenan mahadnage laakiin topic unu ku hadalaana way haado kore ini una halna haqeen ini una halna gudoomiyaalka halna afdo ini un halna meel raayose markaas may bua walaan meel raayose amaad may fadayn wali warstaan fadaay gudoomiya degmada layka nagado ay tana mara gudoomiyooyinka layka nagado ay tana mashkuul ay kala fadaay tana ani waa warstaan fadaay walaasa si umogamba ani og waysingu magana tixgelin darada san haysata ee xeer wayna deersiya gabarta di agaasimo weydiiyo meelisaa tab inay laara hadda sida wani ama kulum koran inay laara yan ka san ofta saas dartee lanka saas war sidaaw hadii ka shiftaan oo sanartaan war hay anina galan wala bartay anina galan wala bartay wadanka isla ana ko fargal beedal reema Soomaali baan naga to maray walba isla aan saasin ala tartan warkeeda isaan la fadhorta isma hoos wal nihuulin eediyadaas inka maanaga hataa hadalka ma lahayna laakiin wadada tusaanaan way ku hadalaane consolka wala ku laana wala uu ku laana mayna raayse hataa way soo xilwaana soo xilwaana ko far galbeeda hada sooda odayaalka xogtiyo mahna deero hayde ini gabrolne ogolay
international professional college macadka caalamiga ee hirfado adduunyo lan wal ogaadiya in badan walka hayto ilmishe lanlawa adduunyo maamuladayo ankaha walbarashooda i b c hadadeera ilmagu walku barada waana mogaten macadka caalamiga ee hirfado i b c isku dhamme eh kollejullumbogi iilbiyow eh wallah ka baradi i b c ilbarooda tuug ilmo lung arowraw i b c international professional college barashooda caafimaadka combyutar iyo isqab maaddooyinka scientific subjecteska walkii baray moogatay معهد كعالمي إيه هرفضو i b c أساس هدام إيه in badan aha jari أرد إن كل ما نهوري هنكو قلن جبيدي أو هالكم بها في سيها رمو آفمات هي
waayahay dhugunsiyalla qaybo hore barnaamijka kulunka warsan ee guda jirna weliba ooda sinkala dhugunsiyalla hamiin faylangaha barnaamijka kulunka warsan cabdishiraashka ayaa saali wansindirisa dhugunsiyal xildhibaanada golaha shacabka ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa weliba iyo kulansho caadiga iyo geega kuwaladana gudaha magaalada muqdisho kaasi oo suu shir gadoomiye gudoomiyaha baarlamaanka ee federaalk soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan haddaba ajandaha kulankaas may haya mayna xildhibaanada kudoodeen iyo dhidhugun sida qaar ku mid a xildhibaanada baarlamaanka federaalka oo arrimo laha bandhigkii kudoodeen
waxaan rabaa inaan eh, tilmaamo arrin ah eh, maalinta weynta meeshan waa laga dhawaajiyey wasiirka naftiisa markuu hadlay maantana waa laga dhawaajiyey annaga waxba kama bedeli karno ama anagu inaan nasiisa ku qaadanaa ama nasiisa ku diidnaa anigu waxay ila tahay arrintaa ku noqoshay u baahan heshiisyada caalamiga oo dhan dowladuhu dowladaha qaar waxay leeyihin mararka qaar shuruuc ka soo horjeedo faqarooyin heshiiskaas ka mid ah heshiiska oo dhan maaha marka way sheegayaan dastuurkooday malaha ay ku qoran tahay marka waxay dhahayaan heshiiska noocaana waan gallay waana aqbalaynaa laakiin faqradaha noocaas iyo noocaasa waxaan ka qabnaa ra'yi kale ama waa in lagu isticmaalaa sida sharcigeenna uu yahay marka waxaan ama duuduub ku qaada ama duuduub ku diid anigu ilamaha inay tahay jidka keliya jiro hadda ka hor halkan waxaan ku ansixinay heshiis ku saabsan xuquuqda carruurta oo walaashay khadiijo eh, ay door weyn ay ku leedahay heshiis caalami ah faqrado marka waxaa ku jiro mararka qaar diin ahaan la iskugu khilaafsan yahay faqrado waxaa ku jiro sharciyadeenna kasoo ka soo horjeeda marka waxaanu fiirinay dowladaha nala midka ah sida ay oola dhaqmeen heshiiskaas marka waa la keenay golaha ayaa la keenay oo la yidhi heshiiskii waa kan waaba ogolaanay laakiin faqradahaas iyo faqradahaas eh, waxaanu ka qabnaa fasaar baynu ka qabnaa ama taxafud baynu baynu ka qabnaa halkan waxaan hore badan arkaa maantana arkay maalin horena arkay heshiiska aynu ansixino in la yiraa anigu waxay la tahay habraaca in la maro aynu isku ognahay heshiiska naftiisa ayay dan u tahay annagana danbay danbay noo tahay wasiirka waxaan ka codsanayaa ama guddiga arrimaha u xilsaara sharciga inuu qaato sida uu habraacu ahaa sharciga inuu baaritaan ku soo sameeyo maxaa dastuurkeenna uu ka khilaafsan yahay haddii ay jirto maxaa shuruucda dalkeenna uu ka khilaafsan yahay haddii ay jirto isagoo waxaa isla wada haddana afriska labaad in la keeno dadku sidaan maanta la dareemay dooda aada iyo aaday yay yay u rabaan oo weliba dee dooda markaan doodayana mararka qaar anigu aad baan runtii dee ugu farxaa oday aada u ixtiraam badan oo yidhaahda isxilqaan oo aanan ka warqabin annaga hadda sharciga ay ku dhisan tahay iyo miisaaniyadeeda meel laga keeno meeshaan ka bogaadiya iyo oday kaleetoo yidhaahda arrimahan diinahaan in loo baaro ayay u baahan yihiin si aanan aanan khatar u gelin waxaa waxay tusinaysaa dadkeenu siday ugu baahan yihiin dooda waxyaabahan oo kaleeto marka inaanan la aq qaban oo aan la dhihin sharciga ha lala ordo oo ha la ansixiyo wasiirkan hadda saan dareemayo kontan iyo afartii ilaa iyo hadda ayaanba joognaaye wax hadda oo diidaya akris labaad in la geeyo iyo akris saddexaad ma jirto asagana hala kaashado khubarada guddigana eh, ama wasaaradda cadaaladda hala kaashado ama khubarada kale hala kaashado iyadoo marka intaa ay sharciga ku qoran tahay ee sharciga in loo keeno ayaan ayaan ayaan rajaynayaa aada iyo aad baad u mahadsantihin weliba macsan wasiirka wuxuu tilmaamay taalooyin ayaanuu taalooyin baa meesha la saaray waxaan dhihi lahaa wasaaradda awqaafka iyo arrimaha diinta iyo guddiga culummada laba arrimoodba inaan eh, fatwo warsano taalooyinka dadka loo ekeysiiyey hadda meesha la saaray markii la saarayay mushkilad diineed nama haysanin hadda laakiin fikir baa jira ma xalaalba ma xaaraanba aniga ma dhahayo laakiin hay-ad baan leenahay in ayagii aan fatwo warsano ee si aan dhibaato kale looga imaanin iyo maxaan ku rahda meelahan een, dalalka kale ay leeyihiin waxay malaha ku xumanay in arrintan laga aamuso sideedii wixii lagu wadanayo lagu wato laakiin hadda waxaa imaan kartaa beritoba in qandaraas la bixiyo oo geedda la bilaabo oo qoladiina ay tiraahdo qoloyinkan ma ma ujeedaan waa waxaan sheegaynay weeye in la yidhaahdaa dhici karta een, taallooyinka la saarayna wasiirka hadduu isaga saaray aniga kuma farxin een, walow aan jecelahay dhaqanka waxaas jecelahay sababta aan u farxinna ma aha cilmi aan leeyahay maaha eh siyaasiyan arrintaa ee, iyo nabadgelyada maxaa inooga imaan karay ahayd marka wixii maskaxda ku soo dhaca xildhibaanada inay gudbiyaan waa waajibkooda sayidka iyo xaawitaako iyo axmed gure iyo s y l oo la qaaday in la soo celin waayo maxaa keenay dad qarnayaal ka hor wixii la qaaday ayaa la soo celinaya yaa ku dhegan anaga yaa haysto kuwa cusub waa la keenay hal milyan ay ku baxday ilaahay khayr ha siiya wasiirada dhallinyarada iyo isboortiga ayada iyo bashiir goobe wixii keliya ay ka mareen s y l waa la ogyahay ee barnaamijka isxilqaan lagu sameeyey war halkaanay bataallaaye dadkii ayaga geeyey iyo inta laysku dar la yidhahdo idinkaa idin siinay dowladda haddii ay tiraahdo waxayna noo soo celiye soo nogama fududeen inta ana hal milyan nalagaga qaato maaragtay wixii waxaan aada runtii usoo dhawaynayaa wasiirka runtii heshiiskan uu noo keenay waxaani waxa waaye heshiiskan iska ilaali iskuna ilaali ma garatay ah laakiin waa inaan annaga wasiirow sharci oo kan ku lifaaqan aad keentaa wixii madxafka yiilay meeshay ka baxeen aad ku soo dartaa dadka soomaalidana dhexdeeda cidda iskale inay ilaaliso hanti dhaqameedkane aadan ku ekaysiinin hanti dhaqameed keliya lagu soo daro cinwaankan hanti dhaqameedka qaranka haddii kale maamul goboleeda arrinta kula maamulayo sharcigan ama garanaysaa hadda laga hadlayo waxaan oona u arkaa inuu yahay mid wanaagsan oo waxtarna inoo leh meelaha laga dhaliilayo oo ah dhinaca maaragtay xagga diinta iyo xaggaasna kulleyna waxa weeyaan weligeen islaam baan ahayna waa soo jirna waddankeennana siddeetan sano ayaa gumaysi uu haystay soomaaliya iyo ka badanba wax naga gaaloobayna maanahan kaniisadana ay ku yaallaan kaniisad in la dhistana waxay tahay waxa weeyaan sideedaba ma banaan tahay kaniisad in la dudumiyo iyo in kale warka shareecada islaamka ma banaan tahay ilahay wuxuu leeyahy walaa tasubbu aladiina yadcuuna min duuni illaah fayasubbu llaaha cadwan bikayri cilm yacnihii qofkan gaalka haddaa cayda diintiisa haddaa caydo adigana ilaahay runtaadu caayaya caadiga haddii kaniisadiisa la dumiyo masaajkaagii buu duminaya innagu waxaan nahay soomaaliya adduunka maanta maanta meel kasta waan ku faafno meel kastaan joognaa waxyaalo badan oo dhacdooyinaa jira hadda ka hor maraykan dhexdiisa magaalo garaafkisla waxaa dhacday kaniisad baa maalinta jumcaha aan ku tukan jirnay islaam annagoo islaamkii markaa joogo soomaali keliya aan ahayn ba waxaana maalinta jumcaha nasiyaan ku tukannay marka dambe waxaan iibsanay kaniisaddii baan iibsanay dib baan usoo iibsanay marka waxay dhahay nimayow idinku markii aan annagu lahaynba waan ku tukan jirneen noo ogolaada maalinta axaddan aan ku tukanay horta balaayaa ka dhacday laakiin maan ogolan waxyaalaha haduu sheegay kulli waa lasidii laakiin waxaa ka soo wadaa sideedaba islaamka inuu ku dhaqmo waa waajib inaan ilaalino waajib ay nagu tahay ciyaalkeena aan ilaali waajib ay nagu tahay laakiin isdhaqangalka iyo dadka maadaama inagu soomaalida maanta meel kasta dhex galnay horta waxa weeyaan taas wax cabsi ayaa laga qalbaa leenahay inagu insha allahu tacala weligeen nagaaloobi mayno wax naga gaaloobay oo soomaaliya waddanka soomaaliya joogo kiristaan baanay ama diin kala haystana weli waa yarihii meen arag marka anigu waxaan soo jeedin lahaa ma garanaysaa dhaqankan in la asixiyo maxaa yeele dhibaatooyin badanba wayna haystaan maanta haddii la fiiriyo innaga hadda maanta middan haystay diinta dhexe annagu aan isku hayno way ka weyntahay midda gaalada nagu haysta innaga maanta runta markaa ka hadal ya weli gaalintu baabur soo qaato na qaxiyo annagu mayna arag waan iskaga filanahay oo dhinaca kasoo wadajisanaya laakiin dad islaam sheeganaya oo tawxiidka baan qarnay baa ku qaxinaya marka marka la fiiriyo islaamkii gaaladu way wada noolaan karaa diinta islaamka shareecada nabiyullahi maxamed sal alla alay slam markuu amaanjirka qabsaday ama waddamada syriya qabsaday kaniisadihi ale lama taaban shareca islaamkuna ma ogolo qolo kaniisad le oo caabudaysa kaniisadeeda in la baabiyo shareecada islaamku ma ogolo maxaa yeele waa maxmed nasara iyo nacsigiid ma ma ogan laakiin in looga diyo dadka diintaa inay baadi tahay oo diinteena islaamka ay nasaxday diimihii oo dhan oo diinta maanta jirta ina diina cind allahi ila alislaam maanta diinta jirta islaamka waa diinta laakiin xor bay leeyihin ayagana respect waa lagu siinaya marka anugu waxaa soo jeedinaya walaalayaal in la asliyo
durdur hareeqa iyo dhuldoog leh dad idduunyaba waa isla wada daneeye daawona saasaabtii doorfaydha waa isla wada daneeye duuriya miinkii daalanaay dadayaay daawo dhab'e deertii muraadka may daliilang'e diinkii quraamad haruunlakii kakadaawayaw daarul abraar daartii quraansaarka ya hadda la furi ashidanti maay haddana udura hadda galangali abshirlay ma aha macal ijaabuu iil hoo qabtay udurkii adakahaay abshay waysanayti eebigay hoan diirnaba eedanka daaway sidaasee deer harunta quraan saarka ee daarul abraar isku dha'i mayle etame ulmakiinka diyaare harunta quraansaarka ee daarul abraar oo kii daawayaayaan tufti uraamed ii daawo dabiici ah kusuubsan herbal yacni geedo daarul abraar hoo diigsato diinkii quraamad
waayahay dhegeystayaal qaybood dhexe barnaamijka kulunka warsan ee samrayna weliba wadasan kala hamiin faylan barnaamijka kulunka warsan oo cabdirasharaashka ayaa saari waan sina dalaysaa dhegeystayaal wasiirka wasaaradda walbarashada ee xukuumadda federaalka soomaaliya cabdulaahi gooda barre iyo weliba soo golaha shacabka ka hor akhriyaya xeerka ahdiga xeerka ahdiga kun sagaal boqol konton iyo farti ilaalyawka hanta dhaqameedka xilliga saya haddaba waa kuwa wasiirka oo arrimo wasaya faahfaahiyow kun iyo sagaal boqol konton iyo afartii adduunyadu waxay ku heshiisay dabcan waktigaas waa waktigii dagaalkii labaad ee adduunka ee la galay waxaa adduunyadu ku dagaalantay in hantida hanti dhaqmeedka laga lagu dagaalamo oo layska baabi'iyo layska dhaco waxaad ka warqabtaa mudane guddoomiye in wakti aan sidaa u sii fogeyn oo bishii hore gudaheeda ah in dalka masar loo soo celiyey hanti dhaqmeed laga booqo muddo dheer haddii dalka masar aysan ahdigan ka mid ahaan lahayn hantida saa u qiimaha badan oo marnaba aan lacag lagu qiimayn karin uma soo noqoteen annaga kama duwanin inkastoo baaxaddu ka yar tahay hanti dhaqmeedkeenna markii dalkeenna burburay qaarkeed waxay tagtay waddamada dariska oo aan maantay ognahay cidda gacanta ku haysa waxaa kale oo hantideenna ay tagtay waddamada ay ka mid yihiin talyaaniga iyo ingiriiska oo qaarkood aan ognahay si nabada oo xafidayo iyagoo raacayo cahdigan inay noo xafideen ay hayaan waktigii lays yidhaahdo soomaaliya colaadeedu waa wax aan soo noqonaynin loo soo celin doono laakiin si xitaa hantidaas laga soo celiyo waa inaan ahdiga ka mid nahay waddamada qaar oo aan ognahay inay hantideen hayaan waxay nagu wargeliyeen in hantidu ay xafidan tahay markii ay hubsadaan iyagoo dex raacaya ahdiga ay hubsadaan in hantidu marka la celiyo ay gacan ammaana ku jirayso ay soo celin doonaan laakiin dabcan waa waa inaan ka mid ahaanaa ahdiga si aan muxuu ahaa u ahayn ahdiga runtii waddamada annagoo kale ayuu duruuftan ku jirnoo kale runtii aad ay uga faa'idaystaan maxaa yeelay hantideeda marka u horeysana halkan aan lagu xafidayaa waxaad ka warqabtaa mudane guddoomiye in waddanka meelo ka mida magaalooyin baxsoon ay ku jiraan oo daydan waktiyadii ugu dambeysay xukuumaddii muxuu ahaa muxuu ahaa allah naxariistee jecle maxamed siyaad barre waxaa la bilaabay in la qodo magaalo qarsoon ee waddanka meel ka mida ku taal dadka heshiiskan galay daraaddood ayaa xafidaadaas u timid oo kan loo bedelay in aan la qodin maadaama soomaaliya ay ku socoto xasilooni dafo maantay macda ka gaarto heshiiskan dalkii galay waxay noo suuro geliyeen in magaaladaas maanta ay bahan tahay oo markii haddii eebe idmo aan nabadeenna ay xasisho aan qodi doono midoobidani dhaqaalaha ku jiro yani dhaqanka dhaqanka xafidadiisa waa muhiim haddaad fiirisid dalka masar dhaqanka oo la xafiday oo lasoo bandhigay waxay shaqaalaysiisaa wax ka badan milatariga iyo macallimiinta oo laysku daro yacni qiyaas yacni dhaqanka dhaqaalaha ka soo galo dowladda masar oo kale hadaan misaal u qaato waxay ka badan tahay dhaqaalaha ka soo galo ku baxa milatariga iyo macallimiinta marka waa muhiim in dhaqankeenna aan noogu ognahay baahinana sidoo kale cahdigan wuxuu annaga nasaaraya waajibaad waajibaadku nasaaraya waxaa ka mid a in aan sidii hantideenna loo xafiday hantida dadka kale u xafidno teennana aan xafidno waajibka u horeeyo oo adduunka saaran annagu ka bilaabanayo inaan hantida muxuu ahaa dhaqmeedka aan leenahay aan xafidno hanti dhaqmeedka maxaa ka mida oo waktiga colaadaadka in la xafid ay tahay waa waxa maguurtada ah iyo waxa guurtada ah intaba waxaa ka mida maalan masaajidadoo kale masaajidada qadiimka ku yaallo waddankan in la xafido waktiga colaada oo layska saaro xil in la xafido waxaad ka warqabtaa magala gudoomiya in masaajidyo qadiimo oo sideed boqol sagaal boqol sano jiro xamar ku yaal iyo meelo kale oo xeebaha u badan in masaajidadaasiisa xafidnayn oo dad ama enjole ama muxuu ahaa si uun carbaha lacag uga soo qaaday ay leeyihiin masaajidka waa la cusboonaysiina waa la duminaya marka mid yaroo casrigaa la dhisaaya haddaa casri la dhisaayo meel kale in laga dhisa ayaa loo baahan yahay laakiin masjid jiro sagaal boqoloo sano in la dumiyo si loo dhiso mid kale muxuu ahaa waa waa waa dhaqan dumin bal waxaa qiyaastaa oo hadda horteena yaalla haddaa miisaal la isticmaalo masaajidka arbaca rukun oo lagu qiyaaso inuu jiro sideed boqol iyo jajab sano haddii maanta la yidhaahdo masjid oo qurxan oo manaadaro dheerdheer leh sida mataqaanaa kuwa turkiga aan kusoo aragnaa la samaynayo waxay noqonaysaa runtii dhaqan dumin ay noqonaysaa waxyaalaha la xafida ay ka mid tahay waxyaalaha la xafida waxaa ka mid a taallooyinka in taallooyinka la xafido maxaa yeele taalladu waxay xambaarsan tahay shucuur iyo dareen shacbi in la xafido xataa haddii isticmaalkii ka tegay marka mudan gudoomiye cahdigan waa cahdi qadiimiya annagu wax ka bedel ma lihin laakiin waxaan leenahay inaan ogolaano iyo inaan diidno waxaan ka codsanayaa mudanayaasha sharafta leh in cahdigaas si aan qayb uga noqono bahda adduunka dhaqanka xilidiso in naloo ansixiyo waa mahadsantahay
kawaadir primary and secondary school dugsiga hoose dhexe sare ee kabaadir tini badan iskoolkii bulshooysinkeediyaani kawaadir primary and secondary schoola cabdikol shaylideeri kalaylisiya baawadiis ku kaha fidhiga walbarashoonkooya dugsiga hoose dhexe sare ee kawaadir geedka ilmugu kolbadhinigoo laku feedadow kabaadir primary and secondary school kula lahan abaabuli kini laha diyaariyaaye koy arag walbarashooda kaamilka ahoo lakiinka diyaari kabaadir primary an secondary school korhor ho kedintay miirkooban yaalanka kedsonti haddala koy awlaada kawaadir primary and secondary school kabiirnimi wallan bare kasanshooba ma jaradaayan agoonti owasikeefyaaya kawaalaha kelideer owlaada way ku dhisee barasho
waayahay dhegeystayaal qayb dhexe barnaamijka kulanka warsayn samarayna waliba odaysan kala hamiin faylan idaacadda warsayn oo darartan dhegeystayaal barnaamijka kulanka warsayn dhegeystayaal qofala qofkii uusa ka tilmaama musuqmaasuq soomaaliya weliba uuna la tiigsada doonay maxkamadda sare ee dalka sidaasna weliba eray wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya haddaba hadalku inta ku jeediye maynas adduunka keedinis wasiirka arrintaasi sheega iyo la dhugunsada
haddii biyo xidhidnada la sameeyo haddii la sameeyo irrigation systems haddii la sameeyo haddii education iskuullada la dhiso waxaasoo dhan shaqay abuuraya taasaan doonaynaa in la sameeyo laba arrimood haddaba midna waxa weeye wax national issuea midna wax regionka aan la wadaagna wey labadaa windows baa la dhahdaa waa daaqadoo lacaga yaalaan daaqadanna waxba yaal daaqadanna waxba yaal now daaqada localka ah ee inagu aan iska leenahay waxa weeyaan beerahan aan xidhayna ee noo sameeya irrigation noo sameeya waa national weyaan wadada muqdisho ka baxday jawhartataan sameynayna waa national weyaan laakiin wadada muqdisho ka baxdaan aadisaba gaadhsiinaya waa waa waa regional wey regional issue laba mashruuc baa markaa wadnaa iskala socda mashruuca regional horn of africa regional development mashruuca ah ee shanta wadan ku bahoobeen waa kenya soomaaliya ethoopia jibuuti iyo eritrea ay ku bahoobeen shan iyo toban bilyan weyaan mashruucaasi shan iyo toban bilyan weyaan mashruucaasi hadda ayaan ka shaqay horena waan uga shaqay aadisaban ka shaqay shan iyo tobankaa bilyan wax xaaf ku dhow wadankeena ku baxaysa leanna wadankeena waana burbursanyaa wax badanoo intay kuwaas soo wadeen oo dhan wadadii layidha halkaa laga qaaday hulaaya la hadageli oo reeriyagu toodii way soo wadaan way dhamaystireen innaga waxaynu waa wada qabyo wey lacagta intooda badanee markaa waxa u baxaysa oday wadada muqdisho ka baxda ta garowe ka baxda ta meeleedlaayada ka baxda ee adduunka kala gelaysa badeena intay ka yimaadaan meelaha kala gelaya doonya inuu waxgeynin ya lacagaha intooda badan shan iyo tobankaa bilyan taasay ku baxayaan shan iyo toban bilyan oo shan sanadooda weeyaan marka shalay markaan shiraynay wasiiradii gobolada keyla dhan baa joogay mashruuca waxaa wada waxaa wada world banka african develop bank iyo eu yaa wada wada ya yaa wada wada waxaana weeyaan madaxweyneheena iyo madaxda kale hore iskugu raacay oo garaysa arrintaas now mashruuca isaga maalintii dhoweyd waxaa la ballan qaaday world banku nagu yidhi laba bilyan baan haynaa african develop banku intaan ku dhow baan haynaa buu yidhi ya eudu lacagii stadiska lagu samey laha innaga waxaynu diyaar maaho maanta haddii xataa dinta lanaga cafiyo mashruuc dhammaystiran oo ahaynoo leenahay waan kana finance gareeya ma jiro waa inaan iminka gunta soo xaadnaa wey ya oo lacag intaan helo dabeetana stadiskii la galaa feasibilityga la galaa mashruuca koskiisii la helaa concept notiskii arrima la diyaariyaa we are asking markaa muxuuha sectorska productiveki inay waxaa soo sameeyaan through the ministry of planning iyadoo planninkeena lala lagu xidhayo marka kaasi waa kaa weeye mashruuca weyne socda oo insha allah tacaala gudoomiye qayb aan ka qaadan doono ya ayuu mashruucaasiya mashaariicda kale loo kalkaa waxa weeye baananku waxay leeyihiin soft windows la yidhaha soft windowskaasi world bank maalintii dowad waxau yidhi ilaa saddex hundred million saddex boqoloo milyan afar boqoloo milyan sanadkii waa helaysaa ya leanna waxay ku xidhan yihiin dhibaatada kuhaysta intay leeg tahay waxbaa la calculate garaynayaa g d b-ga uu ku jiro dhibaatada kuhaysta intay leeg tahay wadanku intuu leegyahay inkamekaagu intuu leegyahay dakhligaagu waxaasoo dhan iskuolgugeliyo ayaa wuxuu kusinaya amount marka haddii deyntii lanaga cafiyo waxaan filaynaa eega waxaan filaynaa wax kiisii ku jiraan soo saaraya mahay waxay u eg tahay oon filaynaa waxa weeye in saddex boqol afar boqol oo milyan sanadkii dalkan lasoo geliyo ya oo mashaariic ku baxaan ya mashaariic ku baxaan dhismaha marka waxaanu hanqal taageen ee waxaanu dhan u wadnaa diinta lanaga cafiyo ma iminka diinta ma bixine ya iminka diinta ma laakiin albaab weyn oo futurekeena ku quflo weyaan hor yaalla dhinaca inaan iskaga burkina weyaan meesha ka bixi karo ya midka labaadaan rabnaa waxa weeye arrinta dayn afrisku waxay ina bartay discipline ya nidaam bay ina bartay ya nidaam nidaamka haddaad soo mari weydo dadka lama falgeli kartid baa yeelan diiday ilaa weligeen baa waxaa laydhaha soomaalida laguma kalsoonaan karayo ya laguma kalsoonaan karayo waxba looma dhiibi karayo waxay saxeexaan warqada kama kama faa'iidagoodu warqada maaha faa'iidagoodu baa boqol shee layna yidhi warkana ku qoran tuugta ugu waaweyn weeyaan baa la yidhi ya boqol iyo afar iyo sideetan wadan oo oo la reergareeyey baa isagoo ba laleeyahay soomaalida waa damasko rabta waar waxaan halkan korad ku dheeba noo sheega ya waa waa perception weeyaan more than anything else perception dadka maskaxdooda galay galay galay galay way adduunka maskaxdooda galay ya qoladaa waxaa samaysaa anigu warqad baan u qoray waxaan ku uri nimanyo dhegaysta arday aanad imtixaan siin oo aanad la fadhiisan oo aanad koor siin oo aanad miyaad adu iska reedgarayn kartaa mana aragta horta halkan ma tiin ya mana arag male awaal xageed koorska aad qaatay maxay tahay ee zero waa kaadi ya maanta marka waxay tahay waxa weeye nimanka la reedgaranaya inay halkan yimaadaan nala hadlaan nala sheekaystaan systemka iyaga eegaan internetka iyaga eegaan websiteka iyaga eegaan bugaagta iyaga eegaan budgetka iyaga eegaan dabeetana wax ka soo saara hadda kadib ma aqbalayno ya nin meel habaayadii joogo yidhao soomaalida waa corrupt maskaxad maxkamadan geynayna wallahi billah ya waa corrupt corruptankeed natusmaa corrupt muxuu yahay marka runtii nidaamka disciplineka ina baray ee nidaamka matalayna geliyey disciplineka ina baray waxaa ka mid a waa dhegeysa dakhligaaga kordhi adeeg markaas waxaa la yaqaanaa g d p-ga la yaqaan wadankaaga tuulaga la yaqaan xataa dad lacag waxaa idin soo gashaa la yaqaan economigaaga la yaqaan cashuurtaad qaadaysaa kuma fila nin seexday baa tahay baa lagu odhan ee halkaa gaadhsii sanad walba bilowgiisa waxaan ku heshiinaa sanadka dambe dakhligan uu gaadhaya yaan ku heshiinaa sanad walbana intay noo qabteen waan ka badin ya waxaa la leeyahay nimanyow dhegaysta wax aanad haysan ha soo iibsan hasoo amaahanin haddaad kaa soo iibsanayso lacagtaada geli haddaanad haysan ha amaahan waa discipline haddaad kaa soo iibsanayso dad fara badan fara badan tartansiiyo ka kuugu jaban soo qaado ha ka soo qaadanayna adeerkaa ayaa layna yidhi ha ka soo qaadan nidaamka procurement systemka mar baa la yidhi ka haddaad soo iibsanayso waa nidaam qofkaad lacagta siinayso ogowa taabo arag baa la yidhi qofkaad mushaara siinayso ma jooga horta meesha who is he muxuu kuu qabtay ma shaqeeya horta mise washington d c buu taxi ka wadaa halkan mushaara ka qaata ayaa layna yidhi ya askartaada number ma leedahay numberka iyo magaca iyo fartu ma isku mid ma yihiin mise waa kala wada gooni number keliya boqol sita ma jiraan mise waa qof keliya number iyo ishiisa isku mid ah ayaa layna yidhi yacni waxyaala fara badan fara badan fara badan oo nidaam dowladadaan ka baranay xanuunkeeda baa iska lahaatay dee duluqbay iskaga bartay baan nahay duluqbay baan iskaga barantay ya oo everything goes yaan ku yaan baranay maanta laakiin disciplineka noocaasoo kala ayayna bartay xaqiiqadu markaa maxay tahay guddoomiyaha maanta maxay tahay waxa weeye meel alla meesha fragility lagaga hadlayo in soomaalida la soo casuumo wallahi saasay noqotay meel alla meesha waddanka fragility laga shan malaata malaa shan lix meelood baan ka soo hadlay washington sideed arrintaa ku xalishay ciidankiina siaad u tirin karteen arrinta ah in dadka oo dhan accountiga loo furo siaad ku waran in dowladda meel walba lacagta laga bixiyo oo idinku aad lacagtii la soo wareegtaan sia sia ku ayaa ayaa laleeyahay maaragta waxyaabaha layna bara waxaa ka mid ah lacagaha waxa ururiya dowladdu ay u edmatay waa wasaaradda maaliyadda iyo systemka single accountka cid waliba service ma bixin karto lacagtana ma qaadan karto meel in layskugu ururiyo ayaa loo baahaya maanta waa wasaaradda maaliyadda keliya intaanan ugu ogahay meel meel yar waa laga yaaba weli wax sii jiraan laakiin wasaaradda maaliyadda inay lacagahoo dhan soo ururiso oo single accountka nation kuleeyahay la wada leeyaha lagu soo shaqo ayaa ku guulaysan waxyaalo fara badan fara badan oo disciplineka ugu badan yahay ayaa ayaa ayaa arrintan aan ka baranay waxaa kaloo aan ka baranay haddaad doonaysa inaad socdaashood meel tagto dadkaaga kaxayso aa kula socdaan waxaad samaynaysaa ha fahmaan waxaad haddaah furaadaan waxaad samaynayso bajetkaaga bajetkaaga haddaah furaado ya dadkaaga soo kaxayso oo ha ku traskare ha kuu kalsoonaadaan kalsoonida dadkaaga hel ya oo yaanay malaawaala adduunyada ku soconay ya documentga haddaad keentay waxaa ku jira inuu run yahay waa dadku isla gartaan ayaa ka baranay disciplinekana ina baray disciplinekana baray waxaa kaloo ka baranay adduunyadu inay ku inay ku traskarayso oo haddaad qof soomaaliya tahay nationka soomaaliya mas-uulka ka ka ka ka wakiila in aad waxaad saxaysaa dhab yahay sidaad u sahlan uga soo baxa maalinta dambe ad isku timaadaan aad tiraa nimayo anigu waxaasan qabanayay waa kan waxaasan qabanayay waa kan riboortkaasaa waktigaa la nooga baahnaa waa kan ya waxaya waxaa waa qaban kari waya maanta ma odhanaysidii dhexda markaad maraysa adaad qaban kari weydo waxaa jira alarm system baa jira doona inaad doon la hadsato warniyo arrintaas way u adkaatee bal ii kaalaga dabeetana capacity building aad weydiisato oo lagu siiyo laakiin intaad waxsahadeen duudda iska gasho oo hadhow marka laysu noqdana aad meelaha egeerto waxay laydinku bartay waa la odhanaya soo maha waxay laydinku bartay ayay taaba la odhan marka guddoomiye maanta markaa dowlad dal nool baan nahay maanta oo runtii jira oo oo meeshuu fadhiisto wax kakasta wax ka keeni karaya ayaanu maanta miiska dhinaca kale ka fadhiisanaya oo calculationka la gelaya cid walba ayaan maanta nahay aadna waan ugu faraxsanahay ee arrinta iyada marka arrinta documentkan idin hor yaalla waxa weeye kii dakhliga weeyaan waxa waxa documentkan haddaa faahfaahin technical oo baahtaana wax joogaan dg iyo dowladda inteedii kale ama wasaaradda inteedii kale joogaan waxaa arkaysaan documentkani wuxuu kaga duwan yahay kuwa kuwa kale caadiga normally kuwa kale caadiga dowladoo dhan baa dowladoo dhan waxaan uga jeedaa maxaa gobollada waa lasoo wada diyaargareeyaa technical peoplekaa soo diyaargareeya capacity building meelo kale laga keenaya annaga iyo waxoo dhan waa layskusoo wada raacaa generally isbuuc kalena waxaa filaya inay joogeen garoowey way iskugu wada yimaadeen way isla wada eegeen way soo wada saxeexeen waxay ka bedeli kari lahaayeen oo aan badnayn laakiin waxyaalo wax ku ool ay kusoo digiriyeen halkaasi ku qoran yihiin waxaa simbali waxa wuxuu tilmaamayaa documentkan anigoo inta gooba kooban ka soo qaadanaya wuxuu tilmaamayaa cilaaqaad ka dhexeeya cashuur bixiyaha iyo dowladda
medical center of bilaash ee wadhammaadi udur ay tisa la hel akhuunaa midhikale santara haddii kol eedan asriyey ama lunsugaana ay ka galnay akhuuna medical center axsan haruuntiyo adeega caafimaadka aqoon-yahanadii oo aruursatay akhuuna medical center casri mishiimo ayu nooc daawo irbado aan dhamanayn isqabsho tayo leh ililan arooraw akhuuna medical center ideeg suuban shaqaale asluub leh khibrad iyo aqoon dhakhaatiir caafimaadka ka heel dheer intii udur sheegadaasa ay nolaylan saaro eebegay hokiinka darmooba daawadiyo kiin qoraan degdeg inka aafimaadasa xaruntulikiinka diyaariyo aquuna medical center edii madowta udur walii korkaaka jara walkooko baa
dhugunsiyaal qaybo dambe barnaamijka kulanku warsan ee samarayna waliba wada singlaha min faylan barnaamijka kulanku warsan cabdirashirashka ayaa saari waan sina dareysa dhugunsiyaal idaacadda warsan siyatis iyo dhabiisla magartisa muujadaha gaaban ala drive sirinka guud caalamka noo dhuunsi kartanga waliba wada singlaha min faylanga wasiirka wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa weliba usuu ku hadalaya shirkaha agaasimayaasha guud oo ku dareera magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya haddaba agaasimaha may ku eray shirkaasay ilo dhugunsida ujeedaa waxaan ka soo qayb galna waxaa waaye shirka agaasimayaasha guud oo dhammaan lagu shiraayo wasaaradda shaqada arrimaha bulshada waxaa noo qabsoomay saa og tahay laba isbuuc ka hor waxaa la ansixiyey madax ka tirinta shaqaalaha rayidka oo human resource audit wax la yidhaahdo golaha wasiirada ayaa ansixiyey kolley insha allahu tacaala marka haddana waxaan ku wadnaa shaqaalihii in mataqaanaa in aqoontooda tayadooda kor loo qaado oo shaqaalaha dib habeen ayaa ku socota waa ujeedaa maanta halkan waxay isu yimid agaasimayaasha guud waxa laga hadlaya waxaa waay sida tayada shaqaalaha dowladda kor loogu qaadi lahaa si ay shaqooyinka waajibaadka u yaala u gudan lahaayeen runtii de shirkan hadda waa waxaa la yidhaahdaa waa retreat soomaaliya waxaa lagu dhahaa waxay qaateen fasax agaasimayaasha guud isugu yimaadeen maskaxda inay shiilaan maxaa shaqeeyo wanaagsan maxaa wasaaradihii iyo hay-adihii ay ka socdeen maxaa qaldan maxaa la saxaa halkee la maraya halkee loo socdaa runtii waxaan dhihi karaa inaan aad ugu mahad celiyo xafiiska wasaaraha oo soo qabanqaabiyey oo dhammaan agaasimeeshii guudna halkaan isugu imaadeen marka waxaan dhihi karaa waa arrin aad iyo aad maaragtay muhiimad aad muhiim u ah waana loo baahnaa kulankan oo kale waxay ka kooban saddex tiirarkeeda ugu waaweyn waxaa waa tiirka shaqo abuurka tiirka mataqaanaa arrimaha bulshada oo ku saabsan dadka darbajiifka agoonta dadka naafada ah waxaa kaloo jira tier tivet oo ah technical vocational oo dadka in xirfad la baro ay ku shaqaystaan marka dhammaan wixii si wada jira ayay hadda meel fiican ay noo marayaan sidaa la socotid waxaa la rajaynayaa in iskuuladii farsamada gacanta dib loo soo cesho oo markaas haddaadan shaqo ma abuuri karti haddaadan lahayn xirfad xirfaddii marka insha allahu tacaala iskuuladii xirfadaha marka in lasoo dhiso waxaan dhihi karaa guulo waaweyn ayaa runtii xukuumaddan intay jirtay labada sane bar noo noo suurtagale xagga shaqaalaha reedkan in shaqaalaha dib habeen lagu sameeyo oo shaqaalaha tayadoodii tirkoob rasmi aan ka helna haddeer oo aan ogaanay shaqaalo qaar mataqaanaa inay muddo dheer dal ka maqan yihiin oo kale fasax dheer ku maqan yihiin in shaqaalo qaar ay noqdeen waxa la yidhahdo ghost workers shaqaalo macnaha aanan nidaamka shaqaalaysan laakiin aanan soo xaadirin marka marka runtii tirekoobkaas oo kale wax badan baa nooga soo baxay oo la dhaqangelin doono mas-uuliyaddana noqon doonta mas-uul wadareed oo qofka shaqaalaha oo dowladda looga baahan yahay in shaqadiisii mataqaanaa oo uu xaadiro oo uu si maadaama uu canshuur bixiyaasha lacagta ka qaadanayo dee inuu dalka u adeega ayaa loo baahan yahay warsan ku sheegaba madaxka tirkoobka shaqaalaha reedka golaha wasiirada ansixiyaba marka hadda fulintii aa hartay insha allahu tacaala marka la fuliyo haddana tababaradii iyo waxaa noo bilaaban doona in shaqaalihii tababaro loo furo oo khibradooda kor loo qaado waxaan kaloo hadda golaha wasiirada golaha golaha shacabka yaa hor yaalla sharciga shaqaalaha reed loo number eleven waxaa kaloo aan rajaynaya inaan keena labor corkii oo ah midkii shaqaalaha oo dowladda iyo shaqaalaha kaleba maamulayey oo ah labor corkii oo sharci weynah waxaa kaloo mataqaanaa aan insha allah rajaynaya wiiga soo socda inaan aan golaha wasiirada maali tubta dhaqaalaha ayuu maray siyaasadda shaqo abuurka qaranka oo tubta dhaqa tubta wuxuu maray dhaqaalaha hadda waxaan rajaynaya golaha wasiirada inaan in loo qeybiyo kadibna la ansixiyo marka insha allahu sanad soo socda inkastoo hadda ay waxyar sanadkan nooga haray sanadkan waxaan ku dhammaynaynaa si xoog leh sanadka cusubna wuxuu noogu bilaabmi doonaa si fiican hidadiilo fiican ayaa i muuqata shaqaalihii maanta ujeeda fasaxan ay soo qaateen oo agaasimeesha guud oo ay mataqaanaa maskaxdooda tashiilayaan oo loo baahan yahay inay la imaadaan nidaam cusub ay shaqaalihii iyo maadaama agaasimaha guud uu uu u sarreeya wasaaradda xagga maamulka in mataqaanaa dee arrin aad aad loogu baahan yahay tahay halkaan maanta waxaa umid anigu inaan dhiirogeliyo agaasimeesha guud oo shaqadii la dadalgeliyo oo howlahan muhiimka ay hayaan ay sii wadaan insha allah tacala waayahay dhugunsiyaalla guutaan wali baantaa kaaf meera barnaamijka kulunku warsan oo nimadan sinkoa idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo barnaamijka oo kuli baasaare waan siin daraysaya dhugunsiyaalla anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada madakudeerta waliba imaamadahay saaxiibkayga cabdinaasir axmed mayow inta barnaamijkuun barnaamij lamida reedan kulamaan akheeraya waa cabdirashiid rashka oo siin ku tago sidaasiyo amiignabada asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu